gudoomiyaha degmada kismaayo ee nadunqa magaalada cumar cabdulaahi maxamed iyo kulan la qaaday gudoomiyaalka liita xaafadood ee magaalada kismaayo kulankaasi lanku hadalaay sidii walanqoo wada lahay xoolo laha kadhiyow suuqyada magaalada aana soo qabadka ee ganacsiyada islamarkaana dhibaatan jeesidowa bulshada han adeeg doonadaasa suuqyada doga magaalada kismaayo cumar cabdulaahi maxamed oo shirjiraad qobday kulanka kureed yaa sheegay intii xoolagaasay tallaabo la qaado doonaa wali haddii ku dambeeya weliba uu sumaylkiiryaalka leh xoolo uusan ka baaqay in lanku baahi intii xoolo shoojiyana meelku baxsa magaalada si markaasi korlanqaada bilecda iyo nadaafadda magaalada
salaan kadib maanta halkan waxaan isugu nimi in barnaamij ku saabsan dardargelinkii bilicda magaalada iyo karoqaadadii nadaafadda magaalada sidaa darteed waxaa jira caqabado magaalada soo noqnoqday oo magaalada ka jira sida xoolaha oo ka kooban ariga iyo looda iyo dameeraha waxaan u mahad celinayaa qoladii geela dhaqan jirtay iyo magaalada geelba ka saartay amarkii dowladda hoose waa qaatay waxaan rabnaa marka magaalada tanu waa magaalo soo koraysa mashaariic badan baa ka socota waana magaala baadiye maaha dhowr jeer horaan ka hadalay xilligii xoolaha lagu dhaqan jiray magaalooyinka waa la dhaafay xilligii la odhan jiray kismaayo qof iyo saac inuu yeeshaana waa dhammaatay waktigaas waktigu ahaa wakti cusub baa la galay waxaa loo baahan yahay waktiga cusub iyo casriga cusub in lala jaan qaado oo hore loogu socdo sidaa darteed waxaan rabnaa in maanta arrimaha hortibita leh aanu halkas ka saxno waxaan rabaa marka hore aan baaq u jeediyo dadka xoolaha iska leh gaar ahaan looda loodu waxay ku noqotay magaaladan waxay ku noqotay far dheeraatay waxay dilaysay dadkii suuqyada qudaarta ku haystay waxay ku dhacday baabuurtii waxay qurmisay oo xaar ka daashay oo qurun ka samaysay waddooyinkii waxay fadhiisanaysaa barxadihii loogu talagalay dadku inay ku caweeyaan oo ku nafisaan sidaa darteed dhibaatada intaa leeg lama duqaadan karto waxaan ugu baaqayaa dadka leh looda inay lo-ooda kala baxaan magaalada ilaa labada bisha julaay labada kulaatnaa muddadaas waa muddo lix casho ah lixdaa casho in lo-da cid kasta oo lo-da iska leh magaaladan loo ku xaristo lo-da bannaanka yidhaahdo maamulka degmada kismaayo dhowr jeer go-aano iyo sidoo kale awaamiirha ku saari xoololaha kadhiya waa gudaha magaalada haana siday dhibaato ka hayana suuqleyda iyo dadka hansuuq doonada waa gudaha magaalada kismaayo